إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas hakay ugu waaweyn aad ku maali doontaanna waxaa ka mid ah howlgallo qorshaysan oo ay mujaahidiinta al-shabaab xalay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sargaal iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay dagaalo safmareen ah oo ay mujaahidiinta jabhadda gobolkaas ku qaadeen ciidamada shisheeye xaflad lagu maamuusaya arday qur-aanka ku dhammaysay madarasada ibnu cabaas ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee walaayada shabeellaha hoose khasaare ayaa ka dhashay dagaal ciidamada dowladda federaalka ku wada dhex maray degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dib ula wareegay deegaan u dhexeeya wilaayada shabeellaha dhexe iyo galgaduud iyadoo odayaasha beesha wacaysle ay ka hadleen dib ula wareegidda deegaankaas maamulka somalilan ayaa qabqabtay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada laascaanood oo wada dibadbaxay ay uga soo horjeedaan maamulkaas uu dhiig ku datay dadka ku nool deegaan ka tirsan gobolka waqooyi galbeed ayaa ka cabanaya culays ka haysta dhanka wax soo saarka oo ay ku eedeeyeen maamulka somalilan robab dabayle iyo daadad wata ayaa ka da-ay deegaano ka tirsan puntland kuwaasoo saameyn kala duwan yeeshay dad badan ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday dalka uganda القرآن آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiyo faahfaahsan howlgallo qorshaysan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho ay ku dileen sargaal iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka warkaasi warar kale oo ku aadan dagaalo kala duwan oo ay mujaahidiinta al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay ku qaadeen shisheeyaha ku sugan shabeellaha hoose iyo askarta maamulka koonfur galbeed iyo warar kale waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay weerara ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka iyagoo dilal qorshaysanna ka fuliyey magaalada muqdisho howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka sargaalkan ayaa lagu dilay xaafadda haanta dheer degmada dayneyle waxaana uu ahaa halxidegle ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray nuur dhoobey isla banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho waxay xaafadda warlaliska ah ee isla degmada dayneyle ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa lagu magacaabi jiray xasan faataal sidoo kale howlgallada qorshaysan ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho waxaa ka mid ahaa askari lagu dilay xaafadda dabakaayo madow degmada dharkeenley kaas oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka dhanka shabeellada hoosena ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalo weerar ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala weerar saf ballaarana ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugan yihiin deegaanka shalaambood weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose islamarkaana lala beegsaday saldhigyada shisheeye waxaa ka mid a dagaal culus oo lagu qaaday xerada ciidamada shisheeye ee ku sugnaa deegaanka arbacow kuwaas oo si gaara uga tirsan ciidamada ugandha isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xala weerar ku qaadeen isbaaro ciidamada dowladda federaalka u taalay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho dhanka gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala maqribkii dagaal culus ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed kuwaas oo kusoo laabtay deegaanka goofguduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana halkaa isaga cararay ciidamadii dagaalka lagu qaaday ee ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed dagaal khasaare sababay ayaa degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuu ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka wararka ka imaanaya degmada runirgood ayaa sheegaya in ciidamadii uu maraykanka halkaas diyaaradaha ku geeyey ay maalintii shalay ku dagaalameen gudaha degmada khasaare ayaa dagaalkaas ka dhashay inta la xaqiijiyo waxaa ku dhintay hal askari dagaalka ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn waxaa sababay balse inta badan dagaalada dhex maray ciidamada dowladda federaalka wuxuu ka dhashaa isbaarooyinka ay u dhigtaan dadweynaha oo ay ku murmaan iyo sidoo kale maandooriyaha oo ay ku diriraan xafad lagu maamuusay arday qur-aanka ku dhammaysay madarasada ibnu cabaas ayaa ka dhacday deegaanka kunya barowe walaayada shabeellaha hoose mahad ayaa warkaas faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid sahar saraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ku qalinjebinayeen siddeed iyo toban arday oo iskugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ka dhacday deegaanka kunyo barow ee shabeellaha hoose ardaydan ka qalinjebiyey madarasada ibnu cabaas ayaa iskugu jira wiilal iyo gabdho saddex ka mid a ardayda waa gabdho halka shan iyo tobanka kalena ay yihiin wiilal ugu horeyn munaasabadda waxaa lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka qowlka alle
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون
intaas kadib waxaa goobta xafladda bandhig heerkiisu sarreeyo ku sameeyey qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjebiyey madarasada
أولا نقدم شكرا على الله سبحانه بامتنانه بامتنانه علينا بأمن واستقرار حينما تكالبت الأمم من بلاد شتى ثانيا أهنئ لحركة شباب المجاهدين وأميرها وقائدها أبي عبيدة اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وفما عليه لا اشتمل كفى كما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركانه
marti sharaftii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa ugaas ibraahim maxmed nuur ugaaska beesha ciroole ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose
ilaahay kheerkan faraha badan noo gartay baa mahadsan bel jeer insha allah n ikhwaani hadda waxyaabo badan oo kheyr badan aad soo bandhigteen wixii aad soo bandhigteen jazaakum allahu khayran mucalimiintii ku dadaalay waalidiintii usoo dhowr adkaaday iyo owlaaddii intaa ayadin waxbarashada u fadhisay dhammaan waxaan leenahay allah ha idin xifdiyo allahna ha idin ilaaliyo n intaa kadib xaqiiqdii waa arrin lagu farxa arrinta ugu weyn waayo haddii macalimiinteena iyo culimmadeena iyo madarasooyinkeena ay ku dadaalayaan in la xifdiyo qur-aanka kariimka iyo axaadiidta iyo kutubada matuunta faraha badan dhammaan n owlaaddeena seerada soo bandhigayaan waa waxa aada iyo aada looga farxo bacdama aan ku jirno dagaal adag gebagabadii xafladda waxaa hadiyado kala duwan la guddoonsiiyey marti sharaf kala duwan oo kasoo qayb gashay xafladda iyadoona ardayda qur-aanka dhameeyey la guddoonsiiyey shahaado ka markhaati kacaysa in ay barteen qur-aanka kariimka islamarkaana xifdiyeen ma ahan markii ugu horreysay oo ay xaflad noocan oo kale ah ka dhacdo deegaanka kunye barow
roobab dabaylo iyo daadad wata ayaa ka da-ay deegaano ka tirsan puntland kuwaasoo saameyn kala duwan yeeshay wariye madax bannaan oo lagu magacaabo muscab yare ayaa warkaas faahfaahinaya roobab wata daadad xooggan ayaa ka da-ay puntland gaar ahaan gobolka bari deegaanada ugu badan ee uu ka da-ay waa isku shuban caluula iyo bandarbayla ilaa iyo hadda qofna kuma dhiman inta ay socdeen daadadkaasi balse wuxuu geystay khasaaro hantiyadeed waxaa lasoo sheegayaa in ay ku dhinteen xoolo badan gaar ahaan ari waxaana nooga warramay mid ka mid ah dadka ku nool bandarbayle wuxuuna faahfaahinayaa saameynta ay ku yeesheen roobkaasi waxa weeye afar iyo labaatanka saacadood soo dhaafay iyo ka hor baa annaga waxa weeye roobku waa nagu daayey habeenka saddex aamuu soo baxay xilligaasuu kasoo bilowday welina xilligaas weli waa daayaa weli waa nahayaa waa daayaa hadduu warroomaayo waxa weeye kolleyta taleefanadii reermiyii kulli waa dhaceen oo dadki baa ka dhacay laakiin kolley wadooyinka waxaa lasoo ogiyey waqtiyaa joogta oo joogta xaabadii meelahan oo ka timi xaggaa marka kolligood loo isbaaban yihiin sidoo kale wuxuu intaa ku daray in dhulkoo dhan ay ekeeyeen biyaha midabka baddana uu isbedelay
toga kolley waxaan dareemaynaa biyaha dhinaca badda markaa eegto biyihii badda way aragtay oo biyihii waxaa mu- muuqatay in yahay dhulku biyo wada yahay badda baa casaatay baa isbedel baa garanaysaa in biyo saan badda gelayaan oo badan dhulkuna qarka ma dhulkana lamaba arko hortaada hortiisa hortaada lama arki karo waa cayraan iyo roors wata iyo iyo qabow iyo biyo iyo iyo baras wata wey kasaalaha waxa weye weli la- lama soo sheegi karo xoolihiina war looma hayo xoolihii eh, ku jira goladka ku jira rasiidadu ay ku jiraan oo lama yaqaan waxay ku sugan yihiin Eh, wixii xero ku jirana wax war lagama hayo warku wuxuu sheegayaa in hadda uu istaagay roobku balse dhibaatooyinka ka dhashay ay weli taagan yihiin ma ahan markii ugu horeysay ee ay roobab dabaylo iyo daadad wataa ka da-aan gobolka bari soomaaliya waxaa kusoo lallaabatay musiibooyinka waxaana looga bixi karaa in loo laabto allah subxaana wa tacaala ciidamada mujaahidiinta ayaa dib ula wareegay deegaan u dhexeeya wilaayada shabeellaha dhexe iyo galgaduud iyadoo odayaasha beesha wacisle ay ka hadleen dib ula wareegidda deegaankaas maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dib ula wareegay deegaanka galnibaax oo u dhexeeya wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo galgaduud halkaas oo dhowaan laga saaray askarta dowladda federaalka dadkii ku dhaqnaa deegaankaasi ayaa isaga baxay oo u baneeyey maleeshiyaadka ay diyaaraduhu galbinayeen cinaamadleyda beesha wacaysle iyo ciidamada mujaahidiinta ayaa u diyaarsanaa inay dharbaaxo adag ku dhuftaan ciidamada balse argagax soo wajahay darteed ayay kaga carareen deegaanka oo muddo dadka ku nool ay haysteen amni ku yimid hirgelinta shareecada islaamka muddo kooban oo ciidanku ay halkaasi joogeen ayay fasahaad ka geysteen sida uu sheegay mid ka mid ah odayaasha beesha wacaysle oo ka hadlay deegaanka galnibaax cadowga isbahaystay ee kitaabka ilaahay duminaya Ee, hadda maaka- goobta aan joogno galibaax habeena haddaluu kuran yahay saakay inta ka horeysa habeena ku hoyday ee magaaladii ee raaya tawxiidka ka taagneed ee gabdhaha xijaabanu joogeen ee diinka ilaahay looga dhaqmaayay habeenaday joogeen aan aragnay inay caways iyo bakti iyo fasaad iyo iyo fisqi inay soo ku soo kordhiyeen aan aragnay Ee, ebedna aan ku ogeyn waxaan ilaahay ballan kula galnay oo mataqaanaa inaan naftayna ku weyna ayaan ballan kula galnay Ee, ilaahayna waa naga guulay doonaa waxaan leenahay ee, waa la arkay meel walbo oo timideen waa la arkay fasaad ayaad ka dhaliseen nidaam dowla- dowladihii cilmaaniga ayoo la arki jira xataa ma ihidiin mahoryaan aruurtaad tihiin qabiilla iyo magacooda iyo baktiyaad la baxdeen isku soo bax ka dhacay galnibaax iyo odayaasha beesha wacays leh waxa ay wacad ku mareen inay la dagaalami doonaan ciidamada dowladda iyagoo fariin u diray xasan sheekh xasan gurguurtow adiga iyo waxaad waddo iyo waxaad gadaa hore kaa soo jira iyo waxa reedaha kaa fadha iyo waxa eeyaha hood ad taqaano ma kuu dhooban iyo kuwa nataysada gaalo kaloo meelahaan dhooban oo kuwaan wada waxaan uga digaynaa onu sheegaynaa inaanna kitaabka ilaahay dib unaan uga naqanayni ku dhimanayno ilaahay asigaana abuuray asaa idin soo bixinaaya kitaabkaasaa noo keenay waa waxa noloshayna uu ku xidhan tahay qiyaamanaasaan celinaya asaana nagu xisaabtamayna waxaana rajayhaynaa jinno aan laga baxayn weligeer oo lagu jiraayo aduguna waxaad rajayaysaa naar aad leeda laa yaduuquuna fiihaa bardan walaa sharaaban ilaa xamiiman naarta dhexdeedana wax dhidhima ma leh wax la dhama ma leh madaxweynaha dowladda oo beesha wacaysle ka soo jeeda ayaa xamlada uu ku dhawaaqay waxaa ku deyriyey oo iska fogeeyey inay ku garab istaagaan beesha uu ka dhashay ciidamada huwanta ayaa bilaabay inay isaga cararaan meelaha ay ka qabsadeen wilaayaadka islaamiga ah markii meelaha qaar ay waayeen cid la tacaamusha oo soo dhoweysa maamulka somalilan ayaa qabqabtaya qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada laascaanood oo wada dibadbaxya ay uga soo horjeedaan maamulkaas uu dhiig ku daatay cabdulaahi yaasin jaamac ayaa faahfaahinaya iyadoo macalimihi tega magaalada laascaanood ee gobolka sool ay ka socdeen iska horimaadyo u dhexeeyey ciidamada maamulka somalilan iyo dadka deegaanka ayaa weli magaaladaasi xiisadu ka oogan tahay dadka ayaa la arkayay iyagoo dhagxaan iyo wixii kaloo ay heli kareen adeegsanaya halka ciidamaduna ay rasaasi darandooriya u ridayeen waxaana dhintay dad badan halka kuwa kalena ay dhaawacmeen ciidamadu waxaa la leeyahay waxay xabsiga u dhaadhiciyeen qaar ka mid a dadka ku sugnaa magaalada oo ay gacanta ku dhigeen shalay oo u dambeysay waxaa jiray banaanbaxyo islamarkaana ciidamada somalilan ayaa si toosa u beegsanayay dadka kasoo horjeeda xiisadan ayaa waxay cirka isku shareertay markii siyaasi ka tirsan qolyaha mucaaradka lagu dilay magaalada laascaanood siyaasiga oo deegaanka ka soo jeeda bulshada deegaanku waxa ay eedayn u jeediyeen maamulka somalilan oo ay aaminsan yihiin in siyaasiga iyagu ay dileen kadibna arrinta waxay isu bedeshay kacdoon dadweyne maamulka somalilan ayaa sida muuqata waxa uu ku fashilmay inuu hab xasilooniyo ku jirto u xaliyo arrinta laascaanood waxaanu isku dayayaa in uu qori ceeradii ku xaliyo dadka mudaaharaadaya ayaa waxa ay sheegayaan in wax somalilan la yidhaah aysan jirin ee maamul qabiil kale uu haysto ayna diyaar u yihiin inay iska korkiciyaan waxa ay tuureen calankii somalilan waxaanay qaateen calanka buluugga ah ee lixdankii gumaystuhu uu soomaaliya siiyey si kastaba ahaatee xaaladda laascaanood weli ma dhammaan waxaana daqiiqad weliba la filan karaa in ay cirka isku shareerto
dadka ku nool deegaan ka tirsan gobolka waqooyi galbeed ayaa ka cabanaya culays ka haysa dhanka wax soo saarka oo ay ku eedeeyeen maamulka somalilan maxamed amiin ayaa faahfaahinaya dadka ku nool deegaanka allaybadi ee gobolka waqooyi galbeed ayaa ka cabanaya dhibaatooyin badan waxay maamulka somalilan ku eedeynayaan inuu ka qaato canshuuro badan dhanka kalena aanay waxba ugu qaban burburinta haysata waddooyinka mid ka mid ah dadka deegaanka waxa uu sheegay in beeralaydu ay khasaare joogaan dayaca waddooyinka ka jira awgeed waana kan isagoo faahfaahinaya maanta magaalada allay baday faraasiladda basashii waxay maraysaa shan iyo toban kun oo shilin halka tatamaandhaduna ay marayso toban kun oo shilin duruuftaasina waxaa keentay waa waddala'aan dadkii wixii ay beerteen meel alla meel ay mariyaan iyo meel suuqa u iibgeeyaan ayay waayeen xukuumaddii axmed siiraan iyo waddadaasay bilowday waddadaa markii in yar la waday waa la joojiyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan weydiinayaa muuse biixi cabdi muusow markaad ololeynaysay waa adigaa halkan soo maray godobtan gaarkaa ee ay allay baday gashay maxay tahay deegaanka allaybade oo hoostaga maamul ahaan gobolka loo bixiyey maroodajeex dadka ku sugan ayaa sheegaya in muuse biixi uu uga baxay ballamo uu qaaday xilligii doorashadiisii inta badan maamulka somalilan ayaa lagu eedeeyaa inuusan waxba ka qaban adeega bulshada warkan dhegaystayaal saakii wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon dad badan ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday dalka uganda maxamed ciise ayaa faahfaahinaya caasimadda uganda ee waddanka kambala waxaa ka dhacday isbuurasho ay dad ku dhinteen ugu yaraan isbuurashadan waxaa ku dhintay sagaal qof sida ay sheegeen ciidamada booliiska ee dalka uganda isbuurashadan ayaana ka dhacday dukaan weyn oo laga adeegto shan qof ayaa ku dhimatay afar kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo ugu dambeyn afarta dhaawac ah ay geeriyoodeen halka kuwo kalena la dhigay isbitaalka iyagoo dhaawac ah isbuurashadan ayaa salka ku haysa waxay ugu yeedheen sanadka cusub maxamed ciise ayuu kaasi ahaa uu mahadsan yahay wuxuu ka waramayey war ku saabsan sagaal qof oo yugandhees ah oo ku dhintay isbuurasho ka dhacday gudaha dalka uganda warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka idinkaga imaaniyey idaacadda islaamiga alfurqoonna waa inaga intaa